إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah mas-uul ka tirsan dowladda federaalka ayaa meydkiisa laga helay guri ku yaala magaalada muqdisho ku dhowaad kun neef oo sika ah ayaa laga qaybiyey deegaana hoostaga degmada baraawe ee walayada islaamiga ee shabeellada hoose jifooyin ka tirsan beesha waces leh ayaa toban neef oo geel ah u hadiyeeyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan jiidaha hore ee walayada islaamiga ee galgaduud dowladda federaalka ayaa u carab laalaadisay ethoobiya iyadoo dhanka kale ku eedaysay inay weligeedba faragelin ku haysay soomaaliya kulan hay wada qaateen walayada islaamiga ah ee bakool iyo odayaasha dhaqanka ee beesha lawaay ayaa waxaa laga soo saaray go'aano wax ku ool ah dowladda turkiga ayaa doonaysa inay bilowdo oloole ay shidaal uga baaranayso badda soomaaliya kadib markii ay saxiix ka heshay xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka waxaa dalka sacuudiga iyo koonfur afrika lagu tilmaamayaa inay yihiin dalalka aad loogu dilo soomaalida ee halkaas nolosha u doontay warka dibadda dowladda iiraan ayaa sheegtay inay xirtay hawada qaybo ka mida waddankeeda sababo amniga la xiriira إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran mas-uul ka tirsan dowladda federaalka ayaa meydkiisa laga helay guri ku yaalla magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise cali mas-uul ka tirsan wasaaradda beeraha ee dowladda federaalka ayaa meydkiisa laga dhex helay guri ku yaala degmada dharkinley ee magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda macalin nuur cabdi cali xalane oo loo aqooni jiray cabdifarey oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda beeraha ee dowladda federaalka ayaa isagoo dhintay lagu dhex arkay guri uu ka degnaa xaafadda macalin nuur ee degmada dharkinley ninkan si rasmi ah looma oga cidda dilkiisa ka dambeysa balse saddex ruux ayaa la sheegay in loo qabtay kiiskan muuqaalo laga soo duubay meydkiisa kadib markii guriga la galay ayaa muujinaya waxyeelo xoogan oo soo gaartay jirkiisa dhuuntiisa waxaa ka muuqday dhaawac halka xabadkiisana uu madoobaa taasoo dadka qaar ay ku micneeyeen in laga garaacay horey sidan oo kale waxaa magaalada muqdisho lagu arkay xubno ka tirsan dowladda federaalka oo la helay iyagoo mid ah dowladda federaalka ayaana ku fashilantay inay ogaato cidda dilka ka dambeysay sidaasi ayaana looga gudbay kiiskooda ku dhowaad kun neef oo seko ah ayaa laga qaybiyey deegaana hoostaga degmada baraawe ee walayada islaamiga ah ee shabeellada hoose faahfaahin ku aadan warbixintaas waxaa soo jeedinaya cabdifataax faarax diiriye
mar kale ayuu maktabka sakawaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee gobolka shabeellaha hoose waxa uu shalay saka qaybin ka sameeyey deegaano hoos yimaada degmada baraabe ee gobolkaasi saka qaybinta tan ayaa tii hore kaga duwan in dadka la siinayay ay kutigood ahaayeen reer miyi xoolo dhaqato ah oo xoolihii ay lahaayeen ka baaba'een xoolaha loo qaybinayey masaakiintan iyo fuqaradan ayaana isugu jiray lo iyo ari xoolaha la qaybinayey ayaana tiradoodu waxay ahayd siddeed boqol oo neef oo isugu jira lo iyo ari waana tiro ku dhow kun xolo ah halka tirada dadka sekada la siiyey ee ka faa'iidaystay ay ahayd soddon qoys calaa qofna kuwa ariga la siiyey ooy tiradoodu ahayd labaatan qoys uu mid walba la siiyey soddon iyo shan neef halka kuwa lo'da la siiyey oo iyaguna tiradoodu ahayd toban qoys uu xerada mid walba ka dareersaday toban neef halka lagu qaybinayay xoolaha sakada ayaana ahayd tuulada nasrudiin oo ay ka dhaceyday fulinta tiir ka mid a tiirarka islaamka ee sakada dadka sakada la siiyey ayaana saan sheegnayba ahaa reer miyi kuwaasoo inoo sheegay in iyaguna sanadka soo socda ay sakada ka bixin doonaan intaa kadib waxaa inoo suura gashay inaan waxun ka weydino dadkii ka faa'iidaystay xoolaha sakada iyo shucuurkooda waa kuwan qaar ka mid a dadka on cudbaahyaha la dhex marnay iyagoo markaasi la siiyey xoolaha sakada ah ee uu bixinayey maktabka sakawaadka ee maamulka islaamiga ee gobolka shabeellaha hoose waxaan joogaa nasrudiin waa gartay maanta nasrudiin waxaa ka dhacay nasrudiin waxaa ka dhacay maanta si kaana nooga qaybay waxaana nooga qaybay soddon iyo shan neef oo eri ah aanana siiy alxamdulilah maxad ballaaw ballaaw ma dhammaad aan lahayn ilaahay baa iska leh ka soko suma harakada islaamka aana siisida waa gartay saa sheegtayba soddon iyo shan neef oo eri ayaa lagu siiyey soddon iyo shantaasoo ariga ah maxaa lagu siiyana waxaa lii siiyey inaan dhaqaalaysta oo aan dhaqaalaysto oo ka nacafaado oo dhaqaalaysta oo sekadan sekadeed haddii alleedma oo seke liiga qaada oo sekadan sekadeeda aad sekadan sekadeeda inaad seke liiga qaada waa gartay ma islahayd maantay inaad soddon iyo shan neef oo ari aad heleyd ma islahayn anoo jooga alliisoo wacay imaa waa leedha haddaan imaadan soddon shan neef oo eriya halliisii waa gartay alxamdulilah maxad ilaahay iska leh marka shucuurka ka waran maadaama soddon iyo shan neef oo ariga maanta lagu siiyey shucuurtay aadaa u farxasany alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah islaamka kor allaha ka dhiga diinta qowo allaha yeela gaalada allaha jebiya
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aan ku soo dhowow idaacadda islaamiga ee alfurqaan adigoo magacaaga ku bilaabaya iyo halka aad joogto
bismillaah magacayga waxaa layidhaha maxamed ismaal yare iido waa layidhaah waxaan deganahay waxaan ka tirsanahay reer nasrudiin waa gartay reer nasrudiin ayaa tahay haa waa gartay maanta waxaa lii siiyey ari soddon iyo shan neef ari ah oo soddon iyo shan neef oo arigaa lagu siiyey haa inaan dhaqdo aan dhaqaalaysto oo aan ku noolaado aa lagu siiyey haa waa gartay soddon iyo saa sheegtayba soddon iyo shan neef oo ariga ayaa lagu siiyey soddon iyo shantaasoo neef oo ariga ah sideed yeeli doontaa maadaama soddon iyo shan neef oo arigaa lagu siiyey soddon iyo shanta waxaa- waxaan- waa dhaqaalaysanaa haddii ala yidhaahdo inay i bataan oo aan ku noolaado oo waana alxamdulilah anna aan dhaqaalaysto inaa i bataana aan rabaa waa gartay haddii ala yidhaahdo ma islahayd marka in maantay soddon iyo shan neef oo ari ah lagu sii doono maya maya ilaahay falligiis iyo walaayada islaamka harakada masha- harakada falligeed ayaan ku helnay waa gartay marka fa- falliga harakada iyo iyo walaayada islaamka madaxeedaan ku helnay alxamdulilah ilaaha maad iskale marka cadowga alla ha jibiyo waa ducaynay daco alxamdulilaahi eh, intaa daco eh, mujaahidiinta guul allaha siiyo mujaahidiinta garabkooda allaha galo gaaladan allaha jibiyo marka aan shucuurkaaga ka waran maadaama soddon iyo shan neef oo maasha ari allah maasha allah suxuurteyda lama dareemi karo soddon iyo shan neef kaali ma kaali qaado canaanayso ninkii ku yidhi suxuurtay ninkaas faraxdiisa lamama dareemi karo alxamdulilah alxamdulilah maasha allah waa mahadsantaha Maasha- ma- waa maxsanta
asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu ee kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo magacaaga ku bilaabay halkaa joogta xasan ibraahim ismaan haye xaggee joogtaa nasrudiin deegaanka nasrudiin nasrudiin ayaa joogtaa haye maxaa ka dhacaya maanta maanta waxaa ka dhahay heeleel qiibaskadi oo wilaayadda islaamka al-shabaab qiibaskati la qaybinaya marka lo iyo xoolaha la qaybinaya xay lo iyo ari lo iyo arnoo la qiibaskadi marka maxay yihiin qaybiskaasi qeybaskaas ee masaakiinta oo dadka reer baadiyaha duur ku jira oo hoolaha ku yar ayaa la siinayay zakaawaad eh nasrudiin ayaa joogtaa waxaan joognaa haye xaa ka dhacaya oo ka jira maanta?
nasrudiin maanta alxamdulilah alxamdulilah lankii saaka subaxi ciir ahaaya maanta hadda ta- hadda duxaa sagaal sac anna- annakoo joogno taajir waaye alxamdulilah marka ilaahay baa een, maxad iskale marka een, maxaa lagu siiyey marka adigu toban neef oo looxaan lee siiyey toban neefoo loo aa lagu siiyey maxaa lagu siiyey aa isleedahay alxamdulilah alxamdu- gargaar iyo gacanqabadaan lee siiyey alxamdulilah islehed marka Ya.
ma islehed maanta maku fakeraya inaa xoola inta ka dareerso maya maya markaba ilaahay ay qadaray walaaya islaamka gacanteeda kor allaha ka dhiga marka shucuurka ay farxaddaada ka alxamdulilah wax la koobi kara maahan wax la koobi kara maahan maalin ka hor ayay ahayd markii maktabka sakawaadka ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose uu saka qaybin ka sameeyey isla gobolkan kuwaasoo ay ka faa'iidaysteen boqolaal ruux oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro sekada ayaana ah tiirka saddexaad ee islaamka jifooyin ka tirsan beesha wacesleh ayaa toban neef oo geel ah u hadiyeeyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan jiidaha hore ee walayada islaamiga ah ee galgaduud warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cali aadan xasan afar jufo oo ka mid ah beelaha waceysle ayaa toban neef oo geel ah ku wareejiyey walaayada islaamiga ah ee galgaduud kuwaas oo ugu talagalay inay ku garab istaagaan mujaahidiinta ku ribaadaya furimaha hore ee walaayada islaamiga ah ee galgaduud ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada jufooyinka beesha waceysle oo wareejiyey xoolaha waxayna sheegeen inay u hadiideeyeen ciidamada jiidda hore madasha lagu wareejinayay xoolaha waxaa ka hadlay suldaanka guud ee beesha waceysle suldaan daa-uud xasan aadan oo waaliga galguduud ku wareejiyey toban neef oo geel ah dadka meeshaan iskugu yimaaday ka mid tahay afarta beelood oo hadda meeshaan fadhida heer wacaysle ah iyo wilaayada islaamiga ee gobolka afarta beelood sidii ayantaanba ay u socotaba kulamadii beelaha lala gelayay ay u socotay bay iyaduna ku socotaa maantay meeshaan iskugu yimaadeen iyakoo bixinaya geel toban neef ah ay ku taageerayaan kitaabka ilaahay maantan hadda beesha wacaysle inay geel bixiyaan maanta kow uma ahan laba jeer ka hor laba beelood ah bixisay oo beesha caligaaf iyo beesha macalin laawe oo ay bixiyeen iyakuna geelaas suugada ah ee lagu taageerayo dadka furmaha jooga dhallinyarada joogta ee u taagan ilaahay kitaabkiisa inay difaacaan ay ku taageereen oo ku nool dhexdooda ku nool beesha dhexdeeda degan haddaanna ma ahan markii ugu dambaysa ma ahan oo beeluhu wacaysle way ballaaran tahay wayna dhiman tahay waana la keeni doonaa geela hadda la bixiyey oo hadda beesha wacaysle gacanteeda ay ku wareejiyeen mujaahidiinta joogta iyo wilaayada gobolka ay ku wareejinayeen soddon iyo saddex neef aa la wareejiyey welina waa socotaa how beelihii waa dhiman yihiin haddaana maantay beelaha hadda meeshaan fadhiya afarta beelooda waxay igu wareejiyeen toban neef oo geelahan ay igu wareejiyeen aniguna waxaan ku wareejiyey waaliga gobolka galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid oo hadda goobjoog ka ah shirkan iyo meeshan la fadhiyo marka jasaakum allahu khayran baan leenahay ilaahay dadka maalkiisa ilahay hou barakeeyo dadkana waxaan u sheegaynaa marka inay sii labalaabaan waxaan ilaahay waxaa la dhiganaya agtiisaa la dhiganaya waxaan la bixinayo qiyaamo naga horeysa waxaan leenahay marka ilaahay hanaga aqbalo sadaqada aan bixinay waxaan u sheegayaa beeshu inaysan xowha aysan ka caajisinoo sii labanlaabaan xowha dagaalkooda iyo ay sii labanlaabaan iyo garbistaagka kitaabka ilaahay alwaali waan kugu wareejinayaa tobanka halaad tobanka neef oo geel ah ay la baxeen beelahan afarta ah oo hadda meesha goobta fadhiya marka igala wareeg gaarsii meeshii loogu talagalayoo ay u soo niyoodeen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ugu dambeyn waxaa xoolaha la wareegay waaliga walaayad islaamiga ah ee galguduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid oo ballan qaaday inuu ku wareejin doono ragga furmaha hore ku sugan bismillahi raxmaan raxiim jasaaka allahu khayran suldaan insha allahu tacaala geelaas oo sadaqada oo ay bixiyeen jishooyinka hadda la tilmaamay oo la sheegay runtii munaasabada maanta waa kaa la wareegay haddii alla yidhaahdona meeshii looga talagalay oo maaragtay jihaad fii sabiilillaahi waddadii alle ay kitaabka ilaahay in lagu difaaco meeshaana gaarsiinaynaa haddii alla yidhahdo subxaana wa tacaala alla ayaa ugu mahad celinayna subxaana wa tacaala bacdallaahi akhyaarta iyo waxgaradka beesha abgaal jasaahum allahu khayran maanta halkan ay ku soo kulmeen ayadoo runtii talada iyo tusaaladaba ay soo socotay laakiin maantana hadda gaar ahaan munaasabo ku saabsan jihaadkii maaragtay taageeradiisa garab istaagiisa qadii ku saabsan oo hoolo bixin ah oo maanta loo taagan yahay jasaahum allahu khayran leenahay ahamiyada ay leedahay mowduucan diinta ilaahay in la difaaco waxay dhibaayo fasaad iyo qalalaaso ku wado in la hor istaagona waa arrin runtii aad iyo aad u qiimo badan waa arrinta ilaahay jecel yahay subxaana wa tacaalaa arrintaasa ilaahay rusul u soo diray arrintaasa ilaahay rusushaasi dad garab istaago oo ka taageero arrintaasi ilaahay ku magacaabay ansaar ilaahay diintiisii u taagan fadlo badan iyo qiimo badana loo sheegay sidaasina xaqa sidiisaba haddii helin ehel oo garab taagan oo xisbi ilaahay ah haddii la helin xagga ma socon karo ilaahay sabab wuxuu uga dhigay addoomihiisa ilaahay rumayday ayuu sabab uga dhigay walidaalika alla subxaana wa tacaala wuxuu yidhi walowlaa dafcullaahi annaasa bacdahum bibacdin la fasadat il ardu hadday jiri lahayn dad hoolahaas u taagan hadday jiri lahayn adduunkuba waa fisaadi lahaa ninka saa'ilka ah horarka ah diinta horarka ah amniga iyo nabadda iyo wadajirka muslimiinta iyo qiimahooda duulaanka ku ah wax ku waajibsan ma jiro in laga hortago ninkaasi ee iimaanka kadib haddii islaamnimo la helo ee towxiidba la helo wax loo istaago waxa ugu waajibsan waxa waaye gaalada in layska dhiciyo nimanka ridoogay diintooda ka ridoogay in layska dhiciyo waa arrinta maanta meeshan loo fadhiyo oo horeyn usoo socotay oo qabaa'ilka muslimiinta iyo nuqabada iyo salaadiinta iyo dhaqanka ay u taagan yihiin culmada ay u taagan yihiin dhallinyarada maanta furmaha ku jiro codowga hortaagan shafka u dhigaayo waxay maaragtay ay u taagan yihiin waana taas oo maanta aan isku kaalmaysanayno qadiyadaasi ahmadidaas bilaaran ay leedahay islaamka u leedahay jazaakum allahu khayran ama sadaqada iyo hoolaha aad keenteen maanta horteena taagan waa geel aada bixiseen geelana hoolaha aan leenahay soomaaliya haddaan nahay waxa waaye hoolaha uga qaalisan oo maaragtay ayaad keenteen cid oo idin dirtay ma jirto idinkaa maaragtay u arkay inaad uga qayb qaadataan jihaadka horeyn waa u bixinayseen maalin welbaa la bixinaayey waxaan joognay maalimaha dhow reer aligaafe ayaan joognay geel bixinayaan oo ciidan soo bandhigayaan waxaan maaragtay joognay reer maclandhiblaawe oo geel bixinayaan marka maantana jufooyinka kala ah reer sahal iyo reer dhagweyne iyo reer faqay iyo reer cabdiraxmaan ayaan joogna maantana jazaakum allahu khayran ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala jihaad fii sabiilillaahi hoolaha in lagu jihaadaayo waa arrin macluuma qur-aanka tilmaamay sunnadii nabi sal alla alay salam ay ku qoran tahay oo aada ogtihiin in allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala marka ilaahay sadaqadaasa idinka aqbalo anagana waa idinkala wareegnay gaar ahaan suldaanka hoolahaasna waxa waaye ilaahay agtiisay ku weyn yihiin ilaahay baana ajarkooda iyo thawaabkooda ilaahay bixin karo jazaakum allahu khayran kelmiday ugu dambaysa marka aan dardaarmaayo waxa waaye waxaad ogaataan halganka waxaad ogaataan siraacaga aan ku jirno inuu u baahan yahay sabar iyo dulqaad badan loo baahan yahay cadowgana maanta waa ujeedaan in ilaahay duleeyey in ilaahay jibiyey waa ujeedaan marka waxaa la rabaa isbiruu wasaabiruu waraabituu yaa ayu aladiina aamanu isbiruu wasaabiruu waraabituu in maaragtay sabarka iyo dulqaadka iyo halganka in la labalaabo maanta waxa u baahan deegaamada codowga ku sugan yahay oo soomaaliya waa dad muslimiin ah walaalo ah maaragtay nala ah codowgaas sidaas uga habsaday cid kalena ay sugayaan ma jirto deegaamada aan degannahay codowga haddii aan ku horeyno ilaahay ku horeeyo waxa waaye ummadda kale ayay haystaan waxaa la rabaa marka ilaa muslimiinta maanta soomaaliya iyo inta kale la xiriirto ay ka ahaadaan ama ay ku noqdaan gacan hal ah oo shareecada ilaahayna marjic kitaabka ilaahay marjic u yahay oo maaragtay khayraadkooda iyo danahooda adduun ay leeyihiin ay hogaaminayaan wiilashooda ama culmadooda ay hogaaminayaan in lagu noolaadaa la rabaa shareecda ilaahay wax dhaxadana la istaagayo ee laga qancayo ma jirto shicaarkeenna ima nasru wa ima shahaada ima nasru wa ima shahaada qofka ilaahay shahaadasiiy ilaahay waa karaameeyey ilaahay geerida ugu fiican oo adduunkan looga guuro looga tago ayuu ilaahay siiyey ninka noolna cizii sharaf inuu ku noolaado naxnu qowmun acazana allahu bilislaam qoom waxaan nahay ilaahay ku sharfay diintan diintaana sharafteena iyo ciisadeenna karaamadeena ku jirtaa marka aan xoojino insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran hoolihii maaragtay aad u taagnaydeen ee maaragtay aagagii iyo codowgii aad ku aadinaydeen sidii aan isku ogeynaa insha allahu tacaala isku ognahay wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullah beesha wacisleh ayaa ka mid ah beelaha garab taagan ciidamada walaayadda islaamiga ah ee galguduud dowladda federaalka ayaa u carab laalaadisay ethoobiya iyadoo dhanka kale ku eedaysay inay weligeedba faragelin ku haysay soomaaliya khaalid maxamed axmed ayaa ka warramaya wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka cabduqaadir maxamed nuur ayaa sheegay in etoobiya weligeedba faragelin ku haysa soomaaliya xilli uu isagu dhowr jeer heshiisyo ugu soo saxiixay magaalada adis ababa wuxuu sheegay in xabashuda ee weligeedba arrimaha gudaha soomaaliya faraha kula jirtay saasoo ay tahayna dowladda federaalka iskaga dulqaadanaysay iyadoo waxaasi oo dhan arkaysa sida uu tilmaamay wuxuu xusay in qorshuhu yahay in etoobiyaanku ay sanadkan dhammaadkiisa ciidamadooda kala baxaan dalka sidaa la socotiin dowladda etoobiya marna ma aysan dayn inay farafarayso umuuraha gudaha ee soomaaliya annagana dowladda soomaaliyeed waxaa lagu yaqaanaa samir iyo in ay diblomaasiyaddu ay shaqayso laakiin dhinaca kale dadka soomaaliyeed marna ma aysan aqbalin faragelin shisheeye noocay doonta ahaato etoobiyana ulama sii jirto haddeer etoobiya waxay dalka ku joogtaa ciidamadeeda iyadoo atmisa ayay dalka joogtaa waqtina waa u qabanay oo labada kun labaatan iyo afarta ayuu mishinkaasi uu ku egyahay marka uu dhammaadana waxaa dowladda soomaaliyeed ka go-an in mishinkaas markuu dhammaado ciidan etoobiyaan uusan dalka joogin inta ay damacaasi uu nool yahay inkastoo uu wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka sidaa uu sheegay haddana taliyaha ciidamada etoobiya ayaa labadii bilood la soo dhaafay ku celcelinayay in ciidamadooda jooga soomaaliya ay halkaa ugu maqan yihiin waajibaad uu sheegay inay gudanayaan wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in etoobiya ay hadda waddo talooyin ay doonaysay inay ku wiiqdo dowladda federaalka kuwaasoo ay xukuumadda xasan sheekh la socoto wuxuuna tilmaamay inay umuurahaas u kaashan doonaan caalamka qashqashaadyada yaryar ee etoobiya ay isku dayayso inay samaysana ishaa lagu hayaa etoobiya shaqooyinka guracan ama qaabka daran ee ay isku dayayso inay dowladnimada soomaaliyeed ay ku wiiqdo waa ay waa waa ujeednaa waa arkaynaa inta badanna sidaad la socotid dowladda soomaaliyeed waxay ku howlan tahay sidii qulqulkaasi hub loo joojin lahaa shuruucay kasoo saartay awaamiiray ka bixisay oo ciidamada qalabka sida loo bixiyey shaqooyin adagaa meeshaas ka socda in xuduudaheena hubkas kusoo qulqulaya aan ka ilaashano laakiin etoobiya dagaalka qashqashaadee ee gudaha soomaaliya ay ka wado waxaan rabnaa in adduunku nala arko annagoo dhinaca dadka soomaaliyeed oo dhinaca iyo adduunkao dhinaca inaan wada wajahno dowladda federaalka ayaa toddobaad kasta soo saarto hadalla isburinaya mas-uul ayaa hadlaya wuxuu etoobiya ku tilmaamayaa cadow mid kale ayaa hadlaya wuxuu etoobiya ku tilmaamayaa saaxiib mid kale ayaa ka daba hadlaya wuxuu sheegayaa in etoobiya wax walba uu ogol yihiin loona baahan yahay inay madaxtooyada muqdisho ka soo dalbato siyaasiyiin badan ayaa dowladda federaalka ku tilmaamaya inay dadka maran habaabinayso waxaa kulan wada qaatay walaayada islaamiga ah ee bakool iyo odayaasha dhaqanka ee beesha luwaay kaas oo laga soo saaray go'aano wax ku ool ah warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya sakariya cumar kulankan oo ay barbar socotay dowro laba maalin ah oo ay qaateen odayaasha iyo waxgaradka beesha luwaay sidoo kalena looga arrinsaday arrimo ay ka mid yihiin horumarinta deegaanada ay degto beesha dardargelinta waxbarashada iyo ka qayb qaadashada halganka lagula jiro shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa waxaa gabagabada kulankan goobjoog ahaa waxgarad nabadoono iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee bakool ugu horeyn waxaa ka mid ahaa dadka ka hadlay madasha uu ka dhacayay kulankan suldaan cabdiwaaxid suldaanka guud ee beesha luway isagoona kula dardaarmay beesha uu hoggaanka u yahay inay ka qayb qaadato halganka lagula jiro shisheeyaha duulaanka ku soo qaaday dalka islamarkaana baaq muhiim ah u jeediyey dadka ku abtirsada beesha ee la safan shisheeyaha iyo dowladda federaalka qabiilkatin khaasatan aan afjii ka hadalahayo ma in sheegay in walayo gabaan maal ee islaamka ka taageeraan in lafaajo ka taageeraan naftiyo biyaan in gaalado lagu horseedo may kala baagantaan ku jeediya nimankii murtadiinta eh oo beellanha ku jeedo meel kasta yo rogaan in yow ku tawbasheenaan diin gaala ma anfacaasu dastuur gaala ma anfacaayaan aboojona muslunga hahaay awsho iyaadona muslungu in arrintiyada ku tawbasheenaan sidan ka dhaqsi badan sidoo kale waxaa isna ka mid ahaa dadka ka hadlay kulankan malaaqa cabdulaahi dheere oo ah malaaqa beesha qaybteeda degta wilaayada islaamiga ah ee bakool eeqodobada kale may ahaan la falangeeya may kumad haytay gaalada hagardaamada iyo weda indilu ku fogaada may kale walaalahan isjeedi kumad hayay tarbiyada awlaadada ee tarbiyatul islaam intii laka tarbiyay jazaakumullahu khayran yeena qaadani masaakinta intii la kaalmay hortaba ha kaalmay jarni yeena qaadani jihaadkii insha allahu waa laka dhawaagay hayaal jihaad la arin insha allahu garab surugni yeena qaadani intaas kadib waxaa iyagana hadlay qaar ka mid ah culummada iyo ganacsatada beesha luway oo ka soo qayb galay kulankaana looga arrinsanayay horumarinta deegaanada ay degto beesha haddii geeg ulmaado ana khaasaan muslim ana laakiin ulmaado reer luwaay ana oo mujaahidiin diyaarsiinga yaba doonta insha allah hotaba jabsantiin may waa maysinka nasteehaane osinka wacdiyaane nin amaaradeeda iyo gaaladeeda meeli roogdo yabgudutayeeda meeli kahaaras ha ku tabtaan marka lama biri oo duure oo casharadaba dareeran iyo maaragtay antilamada iyo beryaalkan in socdayn giika marka ha gebagabaawen dhowr walhaad yan haniinjeedii waan had iska rani iska ogolaani dhowrka walhaad maybaa kumadaa tumiy dhowr qodob iyo waalig haniinjeedii qodobka koowaad may haya dardergelinta dacwada iska ilaalinta xagardaamada cadowga badbaadinta dhirta badbaadinta hantida muslimiinta faydhoorka ama saniteeshinka gabagabadii waxaa kulankaana soo xiray waaliga gobolka bakoole sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan isagoona dardaaranno muhiim ah u jeediyay beesha waxyaabaha kale oo isku wacyigeliyaan mayba kumidaha geelka ilaahay mayna siiya waddan barwaaqe iyo ilaahayna siiya hoolahoo ka dhagamaayaan daaqa ka fayleeyey taabowka ka fayleeyey beeroo tacabishadii ka fayleeyin in marka mayba xoogga la saaro tacabka beeraha iyo wax soo saarka dalka way kale kumidaha insha allahu tacaala walaalayaal sii ta'kiidiyaana waxyaabaha markana isdardaarmowna kumid aha jihaadka gee ka socda oo bariga afrika ka socda hadde waa jihaadka beelamay baan haytay lafdhabar aan haytay waana ngata insha allahu tacaala in lalama laabo arrintaas taasa insha allahu tacaala mu'askaraadki iyo meelaha marka ciidaadkii iyo diyaargarowgaas wilaayadana marka mayba guud ahaan barnaamijkaas baa wedde waan way ka dhawaaqay insha allahu tacaala in mu'askaraadkii la diyaargaroowo lasdiiwaan geliyo ummadda la wacyigeliyo kulankan ay wilaayada islaamiga ah ee bakool la yeelatay beesha luwaay islamarkaana looga arrinsanayay horumarinta deegaanada ay degto beesha ayaa waxa uu imanayaa iyadoo dhowaan wilaayada islaamiga ah ee bakool ay kulamo la qaadatay beesha hadame oo ka mid ah beelaha dega wilaayada dowladda turkiga ayaa doonaysa inay bilowdo oloole ay shidaalka uga baaranayso badda soomaaliya kadib markii ay saxiix ka heshay xasan sheekh maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya
waxaa xeebaha dalka turkiga ka soo dhaqaaqay markabka qoda shidaalka ee uu turkiga leeyahay kaas oo kusoo wajahan xeebaha soomaaliya munaasabad ka dhacday waddanka turkiga oo kasoo qaybgalay madaxweynaha dalkaas ninka lagu magacaabo rajab dayib erdogan iyo mas-uuliyiin kale ayaa lagu sheegay in markabkan shidaalka ee oraag ra-iis oo u dhaqaaqay xeebaha dalka soomaaliya halkaas oo uu ka bilaabi doono howlo shidaal baaris ah markabka ayaa kasoo gudbi doona badweynta militeraneanka isagoona soo maraya kanaalka suweys sidoo kale waxa uu soo mari doonaa xeebaha badcas ilaa ugu dambeyntii uu kusoo xirto xeebaha badweynta hindiya oo ah halka uu shidaal baarista ka bilaabi doono wasiirka macdanta iyo batroolka ee dowladda turkiga ayaa tallaabadan ku tilmaamay inay qayb ka tahay dhaqangelinta heshiiskii ay horey ula galeen dowladda federaalka dowladda turkiga ayaa boob ba-an ku haysa kheyraadka kala duwan ee soomaaliya waxaana heshiisyo aan cadaalad ku salaysanayn oo ay la galeen dowladda federaalka u suurtagelisay inay sidii doonaan u qaataan kheyraadka dabiiciga ah ee kala duwan iyadoona aysan jirin cid ay uga heebeysanayaan tallaabadan shidaal qodista ee turkiga ka bilaabaya soomaaliya ayaa ku biiraysa la wareegitaankii ay horey xukuumadda ankara ula wareegtay maamulka garoonka diyaaradaha iyo dekadda muqdisho oo ka mid ah ilihii dhaqaalaha ugu muhiimsanaa oo ay ummadda soomaaliyeed leedahay waxaa dalalka sacuudiga iyo koonfur afrika lagu tilmaamayaa inay yihiin dalal aad loogu dilo dadka soomaalida ah ee halkaas nolosha u raadsaday faahfaahin la xiriirta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder keedsane dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan waddamada shisheeye ayaa waxay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan iyagoona la kulma faquuq iyo dhibaatooyin kale oo kaga yimaada xagga dowladda ay markaasi waddankeedu joogaan waddamada ugu badan ay dhibaatadu ku wajahaan dadka soomaalida waxaa ka mid ah soud afrika sacuudi carabiya iyo kuwo kale waxayna arrintani muujinaysaa in dowladda federaalka aysan waxba u qaban muwaadiniinta ku dhaqan waddamada shisheeye dad soomaaliyeed ayaa waxay warar ku sheegayaan in dhowaan lagu fulin doono dil toogasho oo ay ku xukuntay maamulka al sacuudi ee fadhigiisu yahay magaalada riyaada dadka soomaaliyeed ee dalkaasi viisa la-aanta jooga ayaana lagu waramayaa inay yihiin kuwa lagu fulin doono dilka xildhibaanad gobson maxamed oo ka mid ah baarlamanka dowladda federaalka ayaa sheegtay in maamulka al sacuud uu xukun dil toogashaa ku riday ugu yaraan laba boqol oo soomaali ah kuwaasoo ay sheegtay in dhowaan la deli doono sida ay warbaynada sacuudigu warinayaan saad xildhibaanad ogtiin xaaladaha jaaliyadaha naga haysta sood afrika iyo dhibaatooyinka laba dal bay hadda maanta dhib naga haysta haddii aad taqaanaan dalalkaad aadaan dalka sacuudiga carabiga iyo sood africa waa meelaha ugu dhibaatada badan leh dadka lagu dhibaateeyo hadda sacuudiga waxaa lasoo saaray laba boqol oo qof in la dili doono dil toogashaan lagu xukumay oo soomaaliya oo bahdooda warbaahinta ay kusoo daayeen twitterka dadka sood africa ku nool soomaalida sood africa africa ku noolna dhibaato badan ay ku jiraan ee soomaalida xaggaasi joogtahay ay hablahoodana intaa la kursado ayaa la gubaa raggana inta meheradooda iyo businesskooda lagu tago lagu gubaa xildhibaanada oo sii hadlaysa ayaa waxay sheegtay in meelaha ugu badan ay dadka soomaalidu ay ku wajahaan dhibaatooyinka kala duwan ay yihiin waddamada koonfur afrika iyo sacuudi carabiya waddanka koonfur afrika ayaana waxaa mar walba laga soo tabinayaa dhac iyo dil loo geysanaya dadka soomaalida halka sacuudigana ay ka dhacaan dhibaatooyin kuwaasi la mid ah si kastaba dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan waddamada ameerika khaliijka iyo reer galbeedka ayaa waxay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan waxaana dad badan oo soomaali qurba jooga sheegeen in waddamadaasi ay ku wajahayaan dhibaatooyin aad u daran dowladda federaalkan aysan wax ka qaban muwaadiniinta halkaasi ku dhibaataysan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda iiraan ayaa la sheegay inay xirtay qaybo ka mid ah hawada waddankeeda sababo amniga la xiriira war ka soo baxay hay-adda duulista hawada ee waddanka iiraan ayaa lagu sheegay inay xiran tahay hawada dhanka galbeed ee iiraan saacadaha ay xiran tahay ayaana waxaa lagu sheegay wixii loo gaaro maqhribka ilaa aroornimada hore ee maalin kasta inkastoo go-aankan lala xiriirinayo sababo ammaanka la xiriira maadaama hay iiraan xurguf kala dhexayso yuhuudda haddana hay-adaha duulistu ma aanay bixin tafaasiil dheeri ah warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga waanaga intaa